dowlad goboleedka gobolada dhexe waxa uu dusha ka saarayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya cawaaqif xumada ka dhalan karta qaabka ay u maareeyeen geedi u socodka siyaasadeed ee laba kun iyo lix iyo toban haddaba dowlad goboleedka gobolada dhexe oo ka ilaalinaysa bulshada isku horkeenka iyo isqabqabsiga uu ka dhex dhalin karo habka maaraynta labada kun iyo lix iyo toban waxa uu u soo jeedinayaa bulshada qodobadan hoos ku xusan in dadka ku matalaya dowlad goboleedka gobolada dhexe baarlamaanka federaalk soomaaliya lagu soo doorto magaala madaxda gobolada dhexe dhuusamareeb oo keliya labo in qof waliba oo damac siyaasadeed ka leh deegaanka waa inuu xiriir la soo sameeya xafiisyada howshaasi loo idmaday saddex in qof waliba oo doonaya in ay deegaankani cid kale ololo uga sameeyaan waa inuu oggolaansho buuxda ka helo xafiisyada arrintaasi loo xilsaaray afar in dadka bulshada u xulanayso in ay masiirkooda siyaasadeed matalaan baarlamaanka federaalk soomaaliya ay noqdaan kuwo aanan deegaankooda ay matalayaan wax dembi ah ka gelin shan in shirarka ololaha lagu qaban karo oo keliya hoolka shirarka deegaanka ee maamulku uu ammaankooda hubiyey isla markaana aan lagu qaban karaynin shirar siyaasadeed ee uusan maamulku ogeyn